markatana kusoo dhowaada barnaamijka caweyska washington waa kan cabdixakiim maxamuud shiro
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington toddobaadkana barnaamijka qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah haweeney tagsi gaara u kiraysatay si ay u tagto islamarkaana ay u soo caawiso dadka reer ukrain ee dagaalku ku socdo moobaylkeedii bay la soo baxday gaadiidkan la yidhaahdo uber oo wadamada reer galbeedka aada looga isticmaalo ayay dalbatay kadibna waxa ay ku qortay inay gabadhaasi u socoto magaalada kiyef ee caasimada dalka ukrain fikirkaasi ku yimi iyo weliba lacagta uu tagsigaasi ku qaadi lahaa oo xiisaheeda leh barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaan idii hayaa oo caawana aynu ku wada caweyn doonaa xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaad sidoo kale maqli doontaan iyadoo caawana aan idiin hayo qayb kaloo ka mida waraysiga ay barnaamijkan caweyska washington siisay fanaanada xamdi bilan
marka ani waxaan jeclahay inaan dhiilo ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka sida welasaqadoo kale ee dhaantadoo kale waxyaabahaasoo kale aan jeclaa inaan dhiilo ayaantii dambe kelinka soomaali kelinka shanaad oo jigjiga ah ayaanti dhaanta saa'id barnaamijkuna waa caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal tan iyo markii uu dagaalku ka bilaabmay dalka ukraine muddo haatan laga joogo bilyo dheeraad waxaynu qalabka kala duwan ee warbaahinta dunida ka daawanaa burbur iyo dhibaato soo gaadhaya magaalooyin ku yaala dalkaasi oo qaarkooda markii hore dalxiiska ay caan ku ahaayeen islamarkaana dad badanna u ahaa goobo ay booqdaan xilliyada fasaxooda iyadoo taasina ay ku lamaan tahay dad aada u tiro badan oo waddankaasi ka qaxay islamarkaana naftooda ula cararay waddamada jaar kale ah si ay ugu badbaadaan toddobaadkii hore dhegaystayaal waxaad maqasheen currigii caanka ahaa ee gabadhii korsanaysa sababta u noqday in dalkaasi ukrain laga soo qaaday islamarkaana deganaashiya laga siiyo waddan kale caawana waxaan idii hayaa haweeney tagsi gaar ah dalbatay si ay u tagto dalkaasi ukrain islamarkaana ay u caawiso dadka halkaasi ay dagaaladu ku haystaan safarkaasi oo lacag badan ku kacaya islamarkaana keenay in si weyn loo hadalhayo bal sida fikraddu ay haweeneydaasi ugu dhalatay xaddiga lacagta ku baxaysa tagsigaasi oo iyaduna aada u tiro badnay iyo weliba halka uu safarkeedaasi ku dambeeyey waxay noo hayay islamarkaana aan barnaamijka ku soo dhoweyn doonaa waryahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil gabadhani da'deedu waa dhow iyo soddon jir ayay ahayd waa hooyo ayay ahayd weliba laba carruura leh sabtida iyo axadda inta badan dad wadamada reer galbeedku waa iska yara baxaan oo hafiidkii inay soo cawayaan baa dhacda gabadhaas iyo saaxiibadeed markaa cabdixakiin waxay tageen meel baara cabitaan bay dalbadeen sheekadii markii ay bilowdeen waxoogaa ay sheekaysanayeen waxa ay la gashay waxa dagaalka ka socda dalka ukraine de waad fahmaysaayo dad badan baa iminka wadamada reer galbeedka dhibaata ka taagan dalkii ukraine ruushkii ukraine waa duqeeyey dad badan baa u baahan taageero gabadhii waxa maskaxdeeda kusoo dhacday in ay muhiim tahay cabdixakiinow inay ka qayb qaadasho taageerada iyo caawimada dadka reer ukraine ee dagaalku ku socdo waxaanay go'aansatay inay magaalada kief ee caasimada dalkaasi ay tagto wagaag garo oo markaa niyad wanaaggeedaasi waxay joogtaa ingiriiska mana joogto ukraine iyo meel u dhowtoola gurigii meel baar ah oo la fadhiisto oo guriga ay degan tahay toban daqiiqo wax ka yar u jira ayaa cabdixakiinow ayay fadhidaa marka maxay samaysay maxay tallaabo qaaday niyad wanaagii waa tan la timi inay dadkaa soo caawisay tagto cabdixakiinow qosalka ahi saaxiibadeen moobaylkeedii bay la soo baxday gaadiidkan la yidhaahdo uber oo wadamada reer galbeedka aada looga isticmaalo ayay dalbatay iyada oo markaas dee dabcan markaad dalbanayso uberka waa inaad gelisaa halka aad ka tegayso iyo halka aad ku socoto kadibna waxa ay ku qortay inay gabadhaasi u socoto magaalada kiev ee caasimada dalka ukraine marka uberka wuxuu sameeyaa qiimeyn buu markiiba sameynaya lacagta lagu tegayo afar kun iyo shan boqol oo gini iyo inta maalmood ee ay sii soconayso ayuu u soo qoray dabcan shirkadii uber waa yaabtay qof jooga magaalo ku taala dalkan britain oo doonaya inuu magaalada kiev ee caasimadda dalka ukraine tago uberna dalbaday kadibna gabadhii ayay telefoon usoo direen markaas ayay ogaadeen marka in gabadhan dee niyad wanaag iyo iyo maxaa la yidhaahdaa dee inay niyadda si aada uga doontay inay dadweynaha reer ukraine ay caawiso oo ay halkaasi ku tagto taxi amaba uber cabdixakiinow ta kale ee aan jecel inaan ku raaciyo iyaduna qosarkani waxa weye cabdixakiinow in oday iyo islaan ay ingiriiska ay fasax uga maqnaayeen dalka thailandna ay tageen saddex bilood ay ku maqnaayeen kadibna ay ballantu ahayd wiil ay dhaleen oo labiyo soddon jir ah inuu madaarka kasoo qaado marka ay kasoo degaan markii ay soo gaadheen ingiriiska ee ay madaarkii kasoo degeen ee ay kasoo baxeen laamihii socdaalka ee ay dabadda usoo baxeen ayay inankii waceen telefoonkii buu ka qaban waayey walaashii ayay waceen waxay u sheegtay inuu wiilkoodii toddobaad ka hor ka degay magaalada kiev kana mid yahay iminka xoogaga caawinaya dowladda ukraine odaygii islaamtii naxdin iyo yaab iyo iyo amakaag ayay sheekadaasi ku noqotay taasoo iyadana baryahan dambe baraha bulshada cabdixakiinoo lagu wadaagayay marka haddaynu afar kun iyo shan boqoloo bound haddaynu u ragno dollar ahaan maxay noqonaysaa cabdixakiinow dabcan iyadoo dollarku marba dee saacadda uu meel marayo laakiin ugu yaraan lacagta ay gabadhaasi ku tegaysay afarta kun iyo shanta boqol ee geni ah waxay noqonaysaa marka dollar loo rogo shan kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo soddon dollar iyo weliba labiyo toddobaatan sent marka waa lacag ku dhow ilaa lix kun oo dollar cajiib cajiib waaba lacag aan sahlanayn weeyaan marka shirkadii baa yaabtay markii lacagta xadigeedii badatay iyo weliba goobta la tegayo xaalkeeda og yihiin markaa saasay gabadha ku badbaaday waa ka dhigantay iyadii lacagteeda
si wanaagsan sababtaasna waa ta keentay inay lasoo hadlaan oo ay hubiyaan dee qofkan inuu xitaa maskaxiyan uu caadi yahay oo yidhaahdaan ay yidhaahdaan ma hubta inaad taksigan dalbatay ma waxaad ku socotaa kiev caasimadda dalka ukraine laakiin markii waagii baryey ee ay gabadhii cabdixakiinow toostay ayay iyadu lafteedu dee ay soo gashay barihii bulshadu ay ku kulmaan oo ay tidhi waxaan aada ugu faraxsanahay inaan shirkadda uber aanay lacagtaasi igu soo dallacin waayo bay tiri lacag intaa leegaba akoonkayga kuma jirto laakiin markii aan dalbanayay xaqiiqdii daacad ayaga ahay inaan ka dego magaalada kiev ee dalka ukraine aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadaasi nala wadaagayey markana aynu wada dhegaysanna heestan ay sida wada jirkaa u qaadayaan fanaaniinta khadra daahir ciga iyo weliba axmed cali cigaal
aynu intaasi kaga nimaadno heestaasi ay sida talantaaliga u qaadayeen fanaaniinta axmed cali cigaal iyo weliba khadra daahir ciga islamarkaana barnaamijkeena caweyska washington aynu hore ugu sii soconno markanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii saddexaad ee waraysi ay barnaamijkan caweyska washington siisay fanaanada xamdi bilan iyadoo qaybtanna aynugala wadaagi doonto qaar ka mida heesaheeda ayaa waxa ay ku horeyn doontaa oo ay noo sharaxi doontaa sidii waayaha fanka ay ku soo gashay dadku waxay dhahaan moog tahay maxaytoy aniga markaan yaraaya fanka jeclaan jiray aniga hobbigayga ahaan jiray ani fanka markaan yaraa ma jeclaan jiray macnaa reero fanfan iyo hees iyo waxaas ma dhadhegeysan jirin laakiin adigu waa mar dambe oon fanka soo haye ilan moogtahay waa kugu soo jiray
way ku soo jiray haa marka aniga waxaan jeclahay inaan dheelo ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka sida welisaqadoo kale ee dhaantadoo kale waxyaabahaasoo kalean jeclaa inaan dheelo ayaantii dambe keligii soomaali keligii shanaad oo jigjiga ah ayaanti dhaanta saa'id ay ahayd moogta ay u kacsaneed marka labada kun toban iyo afartii meelahaas aan dhaantadii toban iyo saddexdii miya meelahaas markii baxaya aduu meelahaasaan koox oo degmo laga sameeyey degmada wardhiigle laga sameeyey ku biiray dee mar haddaan dhaantadii iyo wixii soo dhex galo kooxdii heesay iyo waxbay u baahatay dhiirigelinta halkaasaan ka helay oo ah inaan heeso aad iyo aad marka halkii unbay kasoo bilaabatay marka halkii baan ka bilaabay heestii ugu horreysay ee markaa aad markaad dhaantada iyo ciyaarta iyo walasaqada ayaad kasoo gudubtay ciyaaraha dhaqanka heestii ugu horreysay eed bulshada la hortimiyeed dhinaca fankan albaabkiisa aad kaga soo gashay ma xasuusataa inaba heeskii ugu horreysay aan maaragtay tvga universal aan ka qaaday shan iyo tobankiinay tahaan jeclahay heeskaas waxaa waa waxal dhahaa ogbaadi caashiqa kulley magac kale looma bixin oo heeskii ugu horreysay aheyd haye marka heeskaas youtubekana way ku jirtaa wax badanna ma ka xasuusta hadda waxa weeyaan waa bilowgii mar hadday ahayd muddo horena ahayd bilow barbarashadeedii
aad iyo aad aad iyo aad Thank you.
kagantiira artaysa mirooshiyo aroskii baan wada niyaan ku iloobila niyaan ku iloobila haddaad imikadantiira artaysa mirooshiyo aroskii baan wada niyaan ku iloobila niyaan ku iloobila amurka amurka ween kacaylindalaanayo amurka amurka ween kacaylindalaanayo kasta u joogsan jiray haa, kasta u joogsan jiray
haddaynu dhinacii heesta xanti ku noqono eh, waynu soo qabanay heesta kale iyadana la yidhaahdo ama halkudhigeedu yahay been ha idansiin macnaha waxa weeyaan waxaynu naqaanay caanaha unbaa la dhami jiray macnaha waxa weeye been hay wara been haysiin miya hay cabsiin miya
Ah, mar kale mar kale been haydhansiin yacni wixii beena iisoo sheegi jirtay iyo waxaas dee waa iska qaadan jira waa moogtahay mar kale haddana been haydhansiinin
Kudore anigu, kudore. kudoro doro dore anigu kudoray adiga dadka kaa dhawaysay intaan kugu dhigay bogayga Kudore anigu, kudoray kudore dore dore anigo kudoray adiga dadka kaa dhawaysay intaan kugu dhigay bogayga udhibo nafta ku siiya intaan kugu dhigay bogayga udhibo nafta ku siiyay hadduu axdigii dhexdeenu dhankaagaa kalicay maanta hadduu axdigii dhexdeenu dhankaagaa kalicay maanta qalbigan dhawacaan ku diiday anuuti hore laa duuban markale been haydan siinin anuuti hore laa duuban markale been been haydan siin aduu axdigii dhexdeenu dhankaagaa kalicay maanta aduu axdigii dhexdeenu dhankaagaa kalicay maanta dhigan dhawacaan ku diiday anuuti hore laa dhuuban markale been haydan siinin anuuti hore laa dhuuban markale been been haydan siinin markale been been markale been been markale been haydan siinin markale been been markale been been markale been haydan siinin barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo kulantii dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
Thank you. dhasha dhasha anigu ku dhiibshay xadgayga markaad dhalishay inaadan caruurta dhaamin ayuu dhaqankaagu sheegay inaadan caruurta dhaamin ayuu dhaqankaagu heestaasina dhegeystayaal waxay ugu dambeysay barnaamijkii caweyska washington oo inoo soo jeediyey cabdixakiim maxamuud shirwac haatanna daqiiqadaha inooga harsan aan qodob ka mid ah